عيد عيدا عيد متى عيد ونكسد عيدا madaxweyne xasan iyo ra-iisul wasaare xamse ayaa si wada jira hambalyo ugu diray munaasabadda iiduladaxada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu yeeray bulshada soomaaliyeed ku wada waxaysanay taageeraan ku wada taagta daran si ay kaga qayb qaataan farxadda ciidda ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay dhammaantiin ciid wanaagsan ciid ilmubaarak wa kulla caamin wa antum bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal meel kastoo aada joogtaan waxaan idin leeyahay mar kale ciid wanaagsan walaalayaal gaar ahaan inta xajka maanta taagan waxaan leeyahay ayaguna allah idinka aqbalo acmaasha ducada aada soomaaliya usoo duceynaysaanne allah aqbala ayadan aan ayaan leeyahay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan sida caadada iyo dhaqanka noo ahayd ba walaalayaal maanta waa maalintii farxadda waa maalintii cafinta waa maalintii isu naxariisashada dadka soomaaliyeed ha eegaano dariskooda ha eegaano danyarta ha eegaano walaalka soomaaliga ee walaalka ah ee intaad haysata aan haysanin ha ogolaanin ilmahaagu inay faraxsanaadaan ilmaha dariskaaguna aanay faraxsanaanin waxa aan haysanaa si kasta ay u yaryihiin aan wadaagno aan isku dayno ilmaheenna meel kastoo ay joogaan inaan ka farxino aan isku dayno kuweena waxaystow waalidiinta qaarkeed kurbada iyo maxaanku irahda welwalka ay qabaan inaan ka bi'ino unan qalbigooda maanta maalintii farxadda dadka dham inay farxaan ayaa ayaa habboon sidaas daraaddeed waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaa walaalayaal hal isu naxariisto ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo sanadkan ka mid a malaayiinta gudanaysa rugniga waajibaadka xajka ayaa ugu hambaliyeeyey ciidulabxada isagoo ugu yeeray dadka soomaaliyeed muhiimadda ay leedahay dadku inay nabadda ka shaqeeyaan iyadoo la garab istaagayo dowladnimada soomaaliya waxaan hambalyada ku aadan munaasabadda ciid aladxa almubaarak kun afar boqol afartan iyo afar hijradii nabiga caleyhi salaatu wassalaam hawada u marinayaa dhammaan ummadaha muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan gaar ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal wa kulla caam wa antum bikhayr maanta dadkeenu waxay u baahan yihiin inay huraan maalkooda iyo naftoodaba in ay u huraan sidii loola dagaalami lahaa looga xoreyn lahaa dalkeenna cadow haysta marka naf hurid baan u baahannahay maal hurid baan u baahannahay waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyt sida uu nebiyullaahi ibraahim iyo wiilkiisu ay tunkooda intay soo raraan dhagaxa ay ugu dhisayeen beytka ilaahay ayaan inaguna maanta u baahannahay inaan dalkeenna u dhisno masaajideenna u dhisno jidadkeenna u dhisno buundooyinkeenna u dhisno inaan dhulkeenna dhisanno ayaa la rabaa sidaa darteed ciiddaas waxay astaan u tahay daldhis waxay astaan u tahay in nafya maal loo huro dalkaaga dadkaaga iyo diintaada intaba mar kale waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaanan u rajaynayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed inay ku ciidaan nabad bashbash iyo barwaaqo meel kastoo ay joogaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlaya munaasabadda ciidda ayaa mar kale dul istaaga siday kaga go-an tahay dowladdiisa la dagaalanka musuq maasuqa isagoo xusay in lala dagaalo musuq maasuqa inay muhiim u tahay dowladda dowladda soomaaliya ma ogolaanayso in wax yarkaa ee gabadha jidka shaahiga ku gadda sokorta rubaca sokorta ay soo gadatay cashuurta laga qaaday in nin inta jeebka ku shubto uu la baxsado ballan ilaahayaan dadka soomaaliyed hortiisa ku gelayaa marna inaan la ogolaanan raallin aan naga noqonin war ka joog ha ku garabsiinin nin tuuga ha la soo safanin waa tuug tuugga qof xadaa roon tuugga ummad xaday lalama safan karo tuugga ummadda xaday ummadow xaday islaantaas maskiinta ee koobka shaahiga gadayso ninka qaraha jidka dhinaciisa ku gadayo bajaajlaha mootada jidka muxuu ah ku wato oo muxaan ku rahday kirada muxuu ah bajaaj usoo ilmihiisa ku irsaaqayo lacagta laga aruuriyo ninka raba inuu inta qaato daara ku dhisto nairobi apartments uga gatay istanbul uga gatay adduunyada ku waxeeyo maya maya walaal ma dhacayso ma dhacayso ilahay idankiisa subax subaxyada kamida gurigaaga ha uga soo libisanin ninkaas tuuga inaad difaacdid maxaa loo xiraa maxaa loo haystaa maxaa loo ceebayna maxaa loo karaam waa la ceebaynaa waa la karaamo tiraa wuxuu mudan yahay sharaf iyo karaamo iyo heybadana ma laha ninka alla ka cabso waa ina sharaf ma leh
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo hadal qaaday go-aanka dowladda la khariira musuq maasuq isagoo barbar dhigay al-shabaab iyo musuq maasuqu ay yihiin kuwaan wax isdoorin markay timaado dowladnimada nooma kala sokeeyaan dadka soomaaliyeedu ogaada ninka shabaabka ee na qarxinaya iyo kan tuugga ah cashuurta xadaaya nooma kala sokeeyaan isku si aan ula macaamilana isku qiimiya agteena kaliyihiin kama sokeeyo cashuurta ninka xaday kan maxaan ku afar iyo tobanka oktoobar maxaan ku rahday ee zooba dadka ku qarxiya kama sokeeyo kama sokeeyo waalidiintii iyo ardaydii safka ugu jirta shahaadada inay ka soo qaataan wasaaradda tacliimta kii qarxinaya kama sokeeyo kama sokeeyo kuwa hoteelada dadka fadhiyo shaahi cabayo shaqada maanta isu ka nasanay kuwa inta ku galo isku qarxiya kama sokeeyo ninka cashuurta xaday kan cashuurta la dhuuntay kan ku kaalmeeyey in cashuurta lala dhuunto dakhliga dowladeenna waa inaan ku filnaanaa dhowr jeeroo hore ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud si adag kaga hadlay la dagaalanka musuqmaasuqaya go-aanka dowladdiisa maalmihii lasoo dhaafana si weyn ayaa isha loogu haya tillaabooyin ay qaadeen hay-adaha baarisa iyo kuwa garsoorkood la xiriira in lasoo xiray dad lagu tuhmayo eedda musuq maasuq cabdulqaadir okey v o a muqdisho